saddexda dal ee ay ciidamada admis ka joogaan soomaaliya ayaa ku booriyey golaha ammaankii qaramada midoobay inuu ogolaado in muddo sagaashan maalmood ah la hakiyo dhimista saddexda kun ee ciidamada admis ee ka bixi lahaa dhammaadka bishan sida lagu xusay warqadda wadajira oo ay wadamadan u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qiimeyn farsamo oo ay wadamadan sameeyaan waxay muujinaysaa inay jirto sababo iyo baahi loo qabo in bixitaanka ciidamadan dib loo dhigo qiimeynta ayaa lagu sheegay in xaaladdu ay tahay mid nugul gaar ahaan shacabka ku nool meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ciidamada admis ee lagu wareejiyey ciidamada dowladda soomaaliya ama la qorsheeyey in lasoo xiro gebi ahaan dowladda soomaaliya ayaa bishan sidan oo kale u muujisay walaaca ay arrintan ka qabto waxayna codsi toosa oo aan midooda afrika lasii marsiin ay u dirtay golaha ammaankii qaramada midoobay mat briden waxa uu madax ka yahay hay-adda cilmibaarista ee sahan ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi
ilaa iyo haatan waxay u muuqataa in midowda afrika aanu aqbali doonin dibudhigista ciidamadan saddexda kun ah ee atmis haddii midowda afrika aanu aqbalin ama aanu sidaa codsanna waxay ila tahay in aanay u ekayn in golaha ammaanku uu aqbali doono maadaama aanu iska indhatiri karin doorka midowda afrika waayo midowda afrika ayaa mas-uulka ah howlgalka atmis qiimeynta ay sameeyeen guddiga iskudhafka ah ee dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa walaac ka muujisay haddii ciidamadan ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka bishan mat briden waxa uu leeyahay golaha ammaankii qaramada midoobay ma dhegaysanayo codsiga dowladda soomaaliya waayo ilaa iyo muddo dhow waxay caalamku u sheegaysay dowladda inay diyaar u tahay in mas-uuliyadda amniga ay kala wareegto admis These are real challenges, and uh, I think there's no doubt that this is going to be a more difficult proposition than many wax caqabado dhab ah oo taagan waxayna ila tahay in aanu shaki ku jirin in arrintan ay ka adag tahay si ka duwan sida loo malaynayo su-aasha ugu weyn ee ay qabaan saaxiibada soomaaliya ee caalamiga ah gaar ahaan kuwa atmis iyo hay-adaha amniga ee soomaaliya taageera ayaa ah maxay dowladdu walaacan ay qabto u soo gudbin weyday ama u garwaaqsan weyday xilli hore horaantii sanadkan ayaa qaraar uu soo saaray golaha ammaankii qaramada midoobay oo tirsigiisu ahaa lix iyo labaatan toddoba-iyo siddeetan waxaa lagu amray ciidamada admis ee midooda afrika ka socda inay ka baxaan soomaaliya iyadoo qeybta ugu dambaysa ee ciidamadan ay ka baxayaan dalka dhammaadka sanadka labada kun afar iyo labaatanka waana marka uu dhammaanayo muddo kordhin laba sannadooda oo loo sameeyey admis oo soo bilaabmaysay bishii abril sanadkii labada kun labaiyo labaatanka cabdirasaaq xuseen isaaq waa qabiir ammaanka ka faallooda kana tirsan xarunta xamiid bin khaliifa waxa uu sheegay v o eda in golaha ammaanka looga baahan yahay inay isku dheelitiraan bixitaanka ciidamadan iyo dib u dhigistooda dhinaca kale waxaan qabaa in golaha ammaanku uu tixgeliyo codsiga soomaaliya sababtuna waxay tahay xaqiiqada dhabtah ee ka jirta dhulka oo muujinaysa dib u soo kabashada al-shabaab iyo diyaargarow la'aanta ciidamada soomaaliya laakiin dib u dhaca ayaa sidoo kale horseedi doona habacsanaan horseedi karta in ciidamada midowda afrika ay sii joogaan soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isku dabariday dagaal ay hadda dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka kala soo horjeedaan ururka al-shabaab gaar ahaan gobollada dhexe sida ay sheegtay dowladda soomaaliya wejiga labaad ee howlgalkan oo qorshuhu ahaa inuu bilowdo bishii julaay ee lasoo dhaafay uu ka bilaabmi doono dhinaca koonfureed ee dalka dadka arrimaha soomaaliya ka faallooda ayaa aaminsan in wejiga labaad ee dagaalka uu wajihi karo caqabado ka adag kuwii wejigii hore taasoo ay ugu wacan tahay dhimista tirada ciidamada admis iyo dhulka koonfureed oo hawd iyo istaraatiijiyad ahaan ka dhib badan gobollada dhexe